bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نbyina mxamd وعlى آlih وأصxaabihi أجmعيn ama bعd qala الإmam أbu dawud raximh اllah tacalى أwl kitaab الjanaaئز janaa'iskii kitaabkiisii janaa'iska axkaamteeda kitaabkeeda awalkiisii wayaan kan ayb aljanaa'iz waa jamcu janaasatin janaaso oo la jamciyey weeyaan wahiya bifatxi iljiimi marka jiimka la kordhigo janaaso la yidhaha ismun lilmeyit meydka magac uu meydku leeyahay almaxmuuli la wado haddii la hoos dhigo jinaasa la yidhaahna ismun lilnacshi waa nacashka ama hantoosha sariirta meydka lagu wado ayaa la yidhaahdaa jinaasa haddii la hoos dhigo jiimka ayb ishtiqaaqeeduna waxaa weeyaan min janiza ayb min janiza idaa satara qofku marka uu wax qariyo ayaa waxaa la yidhaha janiza fulaanun kada hebel waxa ayuu qariyey ibnu faris saasuu sheegay mudaariciisana marka wuxuu ku imaanayaa yajinizu ayb ishtiqaaqa marka janaza yajnizu janaza yajnizu ayb waana satri asalkeeda ayb ayb marka kitaabu اljanaa'iz alimaam abu daawuud gadaalo u dhigay badanaa culummadu waxay ku qoraan kitaabu salaad aakhirkiisa isagoo marka gadaaluu geeyey allahu aclam yanii ujeedka uu ka leeyahay janaa'iska gadaalgeynta uu gadaalgeeyey ayb mana ka soo hormarinin kitaabu dibi iyo kitaabu lmardaa iyo waxyaabahaasna gadaa meelo kale ku sheegi doonaa ayuu geeyey marka janaa'is sida badan meeshaan uma ma dhigaan culummada badankood umahaatu sita badankoodna waxay raaciyaan salaadda ayay raaciyaan markay salaadda dhammaato ayaa kitaabuljanaa'is ay yidhaahdaan iyagu markaa waxay taqliid siinayaan ay xoojinayaan maadaama janaasadu salaad ay ku jirto janaa'is marka la yidhaha salaaddii iyo duugistii iyo karfanintii iyo dhaqiddii iyo kulli waa isku soo gelaysaa marka jaanibka salaaday marka xoogga saareen kitaabu salaaday ku dareen marka laakiin isagu hadda abu daawuud gaar buu u qoray baabu اlamraadi اlmukafirati liلdunuubi baabu bayaani اlamraadi jiradii jirooyinkii caddaynteediibuu u baab yahay almukafirati yacni dhaafaysay lidunuubi dunuubta asturaysay jirooyinka dunuubta asturayaan oo yacni dunuubta lagu dhaafo yani dunuubta jirooyinka kafaaraadka noqdo oo dunuubta lagu dhaafayo qofka loogu dembi dhaafayo ayaa yacnii halkan baabkan uu u baab yahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin الnufayliyu qaala xadaanaa moxamed bnu salmة wahuwa albaahiliyu alxaraaniyu can moxamed bni isxaaq wahuwa almadaniyu saaxibu الsiira qaala xadaanii rajulu min ahli shaam nin reer shaama baa wuxuu ii sheegay buu yidhi yuqaalu lahu abuu manduur layidhaha abuu manduur ninkan marka waa shaamiyun majhuulun akhraja xadiidahu abu daawuud can cammihi waa majhuul isaga laftirkiisa qaala xadaanii cammii can caamirin raam can caamirin araam wayuqaalu caamir alraamiyina waa la yidhaha can caamirin araam whuwa صxaabiyu lahu xadiid akhi اlkhudri ahaa qaala الnufayliyu huwa اlkhudru isagaaba khudri ahba nacam walaakin kada qaala laakiin sidaa buu yidhi raawiga qaala waxa uu yidhi inii labibilaadina inii aniga oo labibilaadina bilaaddeenna ku sugan oo bilaaddeenna aan joogo id ruficad lanaa waxaa naloo soo kor yeelay raayaatun calamo wa alwiyatun iyo calamo yani alwiya waa jamcu liwaa raayaat waa jamcu raaya ayb raayaatkuna waa jamcu raaya faqultu waxaan idhi buu yidhi maa haadaa kanu muxuu yahay qaaluu waxay yidhaahdeen hada liwaau rasuuli illahi sala allahu calayh waali wasalam kan waa calankii rasuulka raaya iyo liwaa waa soo sheegnay hadda ka hor oo waxaa weeyaan waa kala wen yihiin liwaagaa weyn raayadaa yar ayb liwaaga marka waa raayada ka dulba bato imaamka ayb faqultu waxaan idhi buu yidhi maa haadaa kani waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen hada liwaau rasuulillahi sala allahu calayh waali wasalam waa calankii rasuulka fa ataytuhu waan u imid wa huwa isaga oo taxta shajaratin geed hoosteed ah qad busida lahu loo fidiyey kisaa'un go' wa huwa isaguna jaalisun calayhi go'a uu ku fadhiyo waqad ijtamaca ilayhi annaasu walxaal qad ijtamaca ay ku soo urureen calayhi ilayhi isaga ay u soo urureen asxaabuhu asxaabtiisii iyadoo asxaabtiisii marka ay u soo kulmeen fajalastu ilayhim xaggoodaan fadhiistay fadakara rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu sheegay alasqaama jirooyinkii buu ka hadlay faqaala waxa uu yidhi ina almu'mina mu'minka idaa asaabahu saqamu jiradu hadday asiibto uma acfaahu allaahu minhu alla uu ka caafiyo kaana kafaaratan kaana wuxuu noqonayaa jiradu kafaaratan dembi dhaaf limaa madaa wixii tegey oo min dunuubihi dunuubtiisa ah bay dembi dhaaf u noqonaysaa wa mawcidatan waano ayay u noqonaysaa lahu isaga fii maa yastaqbilu wax soo socdo waxa hortiisa eh soo socdana waxay u noqonaysaa waano marka see waano ugu noqonaysaa lacallahu yastactib inuu markaa inta fiiriyo uu dib isugu laabto waxaa dhici karta marka uu fiicnaado oo jiradu ay dersi u noqotaba waana jirtaa dad badan oo intay xanuunsadeen kadib xanuunkii kadib yacnii iswaansaday oo markaa yacnii fiicnaaday ayb wa ina almunaafiqa munaafiqa idaa marida haddii uu jirado uma ucfiya la caafiyo kaana kalbaciiri rati oo kale ayuu ahaadaa ayuu ahaaday caqaluhu kaana kalbaciiri rati oo kale caqalahu ay dabreen markaa ahluhu ehelkiisii ay dabradeen oy xirteen uma arsaluuhu ay sii daayeen markaa dabarkii ka fureen falam yadri ma oga oo ma garanayo lima caqaluuhu maxay u xireen oo ay u dabreen walam yadri mana ogaanin lima arsaluuhu waxay u sii daayeen rati la dabray lana sii daaya wax loo dabray iyo wax loo daayay midna ma oga munaafiqu isagu saasoo kale faqaala rajulu nin baa marka waxa uu yidhi miman xowlahu agaarihiisa dadkii ahaa yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow wama alasqaamu jiradu jirooyinku waa maxay wallaahi baan ku dhaartay maa maridtu ma jiranin qadu weligay oo waa maxay jirooyinkii buu yidhi weligay ma jiranin faqaala waxa uu yidhi qum istaag cannaa annaga naga istaag oo naga tag falasta minaa nagama mid ihidi yacnii dariiqeenna mumin yani mu'miniinta dariiqooda ma haysid waayayb qofka mu'minkaa waa jiradaa waa xanuunsadaa yacnii waxaa weeyaan dembi dhaaf baa ilaahay uga dhigaa hadba waxba uga gooyaa kiiskiisii baa wax laga looga googooyaa fa baynaa naxnu cindahu xilli aan agtiisa joognay id aqbala rajulu nin ayaa soo qaabilay calayhi kisaa'un go' markaa wato korkiisu uu go' yahay wa fii yaddihi gacantiisana shay-un uu yahay wax qad iltafa calayhi ou ku duuduubay gacanta ayb qad iltafa calayhi ou duuduubay shayga faqaala waxauu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innii anigu lammaa ra'aytuka markaan ku arkay aqbaltu waan soo qaabilay fa marartu waxaan soo maray bigaydati shajarin geed geedo isku duuduuban baan soo maray geedo yacnii isku duuban oo ishaysto geedo ishaystaan soo maray fa samictu fiiha waxaan ka maqlay geedaha dhexdooda aswaata faraakhi daa'irin shimbir boojaalihiis ama shimbirka yacnii ilmihiisa codadkoodaan ka maqlay fa akhadtuhunna waan soo qaaday fa wadactuhunna waxaan dhigay fii kisaa'ii go'ayga intaan ka soo qaaday ayaan go'ii ku riday ayb fa jaa'at ummuhunna hooyadood ayaa timid fastadaarad way wareegsatay calaa ra'sii madaxaygay ku dul wareegatay nacam madaxaygii ayay ku dul wareegatay buu leeyahay nacam ayb ilaa ilmaheedaa ka maqani fa kashaftu lahaa waan u fayday canhunna iyaga xaggoodii baan u faydayoo go'i ay ku duuduubnaayeen baan go'i baan furay waa tusay marka fa waqacat calayhinna way ku soo dhacday macahunna iyaga macooda iyadoo xaalay macooda tahay ayay ku soo dhacday falafaftuhunna waan duuduubay bikisaa'ii go'aygan ku duuduubay fa hunna iyagu ulaa'i waa kuwan macii ay ila socdaan qaala waxa uu yidhi nebiga dachunna canka dachunna dhig canka xaggaada ka dhig dhulka iska dhig fa wadactuhunna waan dhigay wa abat ummuhunna hooyadood waa diidday ilaa lusuumahunna inay laasimto maahan hooyadood inay ka dhaqaaqdo ay ka tagto waa diidday faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi liasxaabihi uu ku yidhi atacjabuuna ma la yaabaysaan liruxmi ummi alafraaq boojaalahan ama jiwjiwyaalkan ilmahu yacni hooyadood naxariisteeda ma la yaabantihiin firaaqahaa ay u naxariisanayso boojaalaheeda ama ilmaheeda qaaluu waxay yidhaahdeen nacam yaa rasuul allah waa la yaabannahay qaala fawaladii bacatanii bilxaqi waxaan ku dhaaranayaa allaha xaqa igu soo saaree lallaahu allah arxamu kaga naxariis badan bicibaadihi addoommadiisa uga naxariis badan min ummi alafraaq boojaalahan hooyadood bifiraaqihaa yacnii boojaalaheeda ugaga naxariis badan say iyada yanimin ummi alafraaqi bifiraaqihaa jiwjiwyaalkan hooyada dhashay say ilmaheeda ugu naxariisanayso alla siduu addoommadiisa ugu naxariistaa ka badan ayb irjic noqo bihinna la laabo xataa tadacahunna intaad ka dhigta min xaysu akhadtahunna meeshaad ka soo qaaday wa ummuhunna macahunna hooyadoodna ay la jirto farajaca bihinna waa la laabtay ninkii marka xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa meesha maxalushaahidka baabka iyo waxaa weeyaan alasqaam ina almu'mina idaa asaabahu saqamu uma acfaahu allahu minhu kaana kafaaratan limaa madaa min dunuubihi maxalushaahidkiisa waa intaas waay xadiidkanna marka isnaadkiisu waa daciifo waxaa ku jira abuu manduur ashaami iyo adeerkiis labaduba marka waxaa weeyaan waa majhuul jahaalaa ku wada sugan ayb sidaasaana xadiidka uu daciif ku yahay laakiin xadiidka yacni jumlooyinkiisan isagoo si yacni duruq kale ama si kale way u soo aroortay oo qisada marka ina almu'mina idaa yani jiradu inay kafaaro ay tahay xadiid badan baa nebigu ku sheegay maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xusnin xataa shawkat yushaakuhaa ilaa kafara allaahu biha khaطaayah ayb ilaahay hadduu addoon doono inuu u naxariisto yanii waa musiib waxbuu ku ridaa axaadiid badan baa jirto jiradu inay kafaaro tahay laa ba'sa dahuurun in shaa allah oo nebigu uu dhihi jiray qaybtan damboolallaahu arxamu bicibaadihina qisadii aan soo marno waxaaba deliil waa iyada naagtii dadka marka maxaabiistii la qafaalay ee dadka markii la kala soocay naagihii iyo ilmihii dadkii saa loo kala saaray yaa nebigu wuxuu arkay naag cunug ay dhashay marka ku dheggan oo aad baalka u gelinayso oo aad yacnii uga naxayso markaasuu wuxuu yidhi ma la yaabantihiin middaan ilaahay middan say ilmaheeda ugu naxariisanayso iyo sida allah uu addoommadiisa ugu naxariista allah kaga naxariis badan ayb taasaa marka macaanida tusaysa ayb laakiin xadiidku isaga waa daciif isnaadkiisu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin الnufayliyu waibraahimu bnu mahdiyin اlmisiisiyu ibraahimu bnu mahdiy baqdaadiyu اlasli wahuwa maqbuulu akhraja xadiidahu abu daawuud alimaamu dahabi kaashifka wuxuu ku sheegay waqahu abu xaatim abu xaatim inuu towfiiqiyey buu sheegay laakiin maqbuulnimadiisu hadda waxama dhibayso mutaabacu ba haystaayo cabdullaahi bni moxamed baa la siman almacnaa ay almacnaa waaxidun qaala xadaanaa abulmaliix wahuwa alxasanu bnu cumar iqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wabu daawuud wاnnasaa'iyu fii camali اlyowmi wاlleyla wbnu maaja can muxamed bni khaalid whuwa majhuul qaala ibraahimu ibraahim waxa uu yidhi asulamiy moxamed bnu khaalid asulamiyigu ugu daray isaga cabdullaahi bni moxamedna nisbadaa uguma darin can abiihi can jaddihi wa kaanat lahu suxbatun awowgu suxbo ayuu lahaaye min rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam uu ka lahaa qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina alcabda addoonka idaa sabaqat lahu min allaahi caza wajalla hadday uu hor marto ilaahay agtiisa mansilatun derajo hadday uga hor marto oo alla uu u qorowa inuu derajo leeyahay lam yabluqhaa derajada oo lam yabluqhaa uusan gaarin uusan gaaraynin bicamalihi camalkiisa uunan ku gaarin ibtalaahu allaahu ilaahay wuu ibtileeyey caza wajalla fii jasadihi jalla wacaza fii jasadihi jirhkiisa ayuu imtixaanaayo ibtileeyaayo jirru ku ridaa ow fii maalihi ama maalkiisa ayuu ibtileeyaa ow fii waladihi ama ilmihiisa ayaa laga qaadaa ama laga yani jirisiiyaa zaada bnu nufayl wuxuu ku daray uma sabbarahu calaa daalika uma intaa dabadeed sabbarahu wou ku sabar siiyaa calaa daalika arrinkaa yacnii waa ku sabar siiyaa arrintaas oo qalbigiisu sabar ayuu ku beeraa qalbigiisa oo markuu dhibaatadaasaa ku dhacayso saabir buu noqonayaa muxtasib ah darajuu ku gaaraayb tanuu ku daray masaladan marka ciis bin cabdisalaam baa wuxuu yidhaahdaa kitaabka alqawaacid alkubraa wuxuu yidhaahdaa yacnii jirooyinku waa dembi dhaaf marka la leeyahay oo ama waa ajar baa la iskugu qoraa qofka hadduu xanuunsado waa ajar baa loo qoraa ama derajaa la dallacayaa ilaahay kor u qaadaa marka la leeyahay wuxuu leeyahay jirada jirisiintu waa ilaahay ficil ou qofka kus wax alla ou abuuray waay wax alla subxaanahu watacaala waa ficil alla waay jirisiintan ficil marka ilaahay sameeyey see adiga ajar uga helay adim adaa wax sameeyeybayb marka ciis bn cabdisalaam wuxuu leeyahay jirada mujaradkeeda jirada mujarad mujarad ulmarad ajarka ma keeno ee ajrigu waxa uu la imaanaya waa sabarka saasuu leeyaha ilaa haddii la dhihi lahaa nin kastoo jirada ajar baa la siinaya maxaa ajarka lagu siiyaa se maaba shaqeeyeyba laakiin markuu safro camal uu sameeyey camalkaasaa marka hawaabka uu ku xihan yahay ayb sidaasuu marka tilmaamay qaala marka ayb uma abarahu la uma sabarahu calaa dalika ilaahay waa ku sabar siiyaayo sabar buu ku waafajiyaa uma tafaqaa markaa dabadeed way iswaafaqeen xataa yuballiqahu intuu ka gaarhsiiyo almansilata alatii sabaqat lahu derajadii u hormartay min allaahi uga hormartay ilaahay xaggiisa caza wajalla derajadii ilaahay u qoray lowxulmaxfuudka uga hormartay intuu ka gaarayo sababaa looga dhigayaa marka macnaha xadiidka waxaa weeyaan qofka darajaad baa ilaahay la rabaa oo u qoray qadar ahaan oo ula rabaa darajaadkii dma yacni camal uu ku gaarana ma haysto haddii la yidhaha waa salaadaya waa jihaadaya waa soomayaa darajadaasoo kale ma gaari karo markaasaa ilaahay wuxuu ku gaarsiinayaa inuu imtixaano imtixaankaasaa sabar qalbigiisa loo geliyaa wou sabrayaa darajadii dheerayd baa marka ilaahay gaarsiinaya subxaanahu wa tacaala ayb xadiidkan isnaadkiisa moxamed bnu khaalid baa ku jiro isaguna jahaala ay ku sugan tahay iyo waman fowqahu laakiin duruq kalena waa ku yimid min xadiidi abi hurayra isagoo ah cinda abi yacla ibnu xibbaan baa wariyey iyo xaakim bisanadin xasan kaas kalaa markaas xasan uu ku yahay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa kaana rajulu qofku haddii uu ahaa yacmalu inuu samaynayay camalan camal saalixan wanaagsan fashaqalahu canhu ou ka mashquuliyo maradun jiro ow safarun ama safar ninkii camal buu samay jiray wardi buu lahaa daaco ayuu lahaan jiray waa ka mashquulay oo safaru uga mashquulay ama waa jiraday ma loo dhigayaa markayani kaasi waa loo qorayaa maxaa loogu dhigayaana marka niyadiisaa loogu dhigayaa oo markaan camalkii waa makanso waaye laakiin hadduu firaaqo lahaa lahay qalbiga waxaa uga jirta inuu camalkaas la imaan lahaa niyada waay marka waxaa ilaahay ku hawaabinaya qofkan waa camal falay iraadadiisaas jaasimada abaa hawaabka ay ku xihan tahay qaala xadaana moxamed bnu ciisa wahuwa abu jacfar aلطabaac wamusadadun almacnaa ay almacnaa waaxidu qaala xadaana hushaymu wahuwa bnu bashiir alwaasiطiyu can اlcawaami bni xawshab wahuwa shaybaaniyu iqaة habt faadil can ibraahima bni cabdiraxmaan asaksakiyu wahuwa saduuqun daciif اlxifdi sidiisa waa u saduuq xifdigiisuna daciif akhraja xadiidahu albukhaariyu abu daawuud waannasaa'iyu imaamu dahabi kaashifka wuxuu ku yidhi dacafahu axmadu bis intaasuu sheegay kaashifka iyo taqriibku isku maado wa waa isleeyihiin laakiin taqriibka wuxuu aad ugaga dheeryahay ad moodaa yacnii oo aadna ugu dadaalaa isaga qofka ay isku khilaafaan ahlu a'imat اljarxi waالtacdiil qof baa waxaa laga yaabaa ninna in lagu yidhaahdo waثaqahu axmed dacafahu abu xaatim qaala yaxya bnu maciin laa ba'sa bihi alfaad tiro badan oo daahirkeedu tacaarud ku jiri karo ayaa jiraan meelaad u raacda marka ma taqaanid haddaad kutubaha waaweyn aadid adiga laakiin imaamu alxaafid ibnu xajar wuxuu ku dadaalay waa ijtihaaday alfaadaasoo dhan buu isu geynayaa xadiidta ninkan buu la fiirinayaa hal darajo ka soo saaraa marka hal darajo kaasuu kugu dhigayaa marka kitaabka mar kama maaranna nagacsoma fahmi haddii kale waxaa weeyaan ninkan meel yacni wareer baad gelaysaa haddaad aragto hebelna iqa ayuu yidhi hebelna daciif buu yidhi kaad raacdaa ma garanaysa adiga nin hadda duruqdii xadiidka istiqraa ku samayn karana ma tihid oo intuu tatabuco ninkan duruqdiisa ijtihaad samayn kara ma tihid sayd yeelaysaa marka iyado inaad feefeeriso imaamu dahabi isaga marka badanaa waxaa laga yaabaa qofka inuu ka aamuso kale kaashifka waxba uusan dhihin ama inuu yidhaahdo wiqa dacafahu fulaan bis inuu yidhaha wax ijtihaad isaga uu leeyahy inaanu sheegin baa dhici karta ayb marka ninkan oo kale hadda marka wuxuu yidhi saduuqun daciifu lxifdi marka riwaayaadka wixii uu dadku khilaafoo kale waa laga tegaya ayb sidiisa kalena marka xadiidkiisa waa xasan ayb hadduu kitaabkiisa iyo ka warinayo xifdigiisana dacfi baa ku jira can abi burdata wahuwa abu burdata ibn abi muusa alashcariyi can abi muusa whuwa cabdulahi bnu qays alashcariyu qaala samictu الnabiya salى اllahu alيyh ali waslm nebigaan maqlay hayra maratin walaa maratayni mar iyo laba wax ka badan waxaan ahayn yaquulu isagoo dhahayo idaa kaana alcabdu addoonku haddii uu yahay uu ahaa yacmalu inuu samaynayay camalan camal saalixan oo hagaagsan fashagalahu canhu uu ka mashquulayo camalkaasi maradun jiru ow safarun ama safar kutiba lahu waa loo qoraa ka saalixi maa kaana ka saalixi maa kii wanaaggiisa kaana uu ahaa yacmalu inuu samaynayo wa huwa isaga oo saxiixun muqiimun isagoo caafimaad qabo muqiimun negi ah wixii isagoo muqiimun negi ah uu samayn jiray kii ugu wanaagsanaa baa ilaahay u dhigaa xadiidkanna marka macnihii loo tarjamtay baa ku jirta oo ninku hadduu saa ahaa uu ka mashquulo jiro iyo ay ka mashquuliso iyo safar waa loo dhigayaa ajirkiisa baabu ciyaadati الnisaa baabu bayaani xukmi ciyaadati الnisaa naagaha jiran in la booqdo xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay naag hadday jiran tahay ma la booqan karaa ayb qaala xadaanaa sahlu bnu bakaar wahuwa sahlu bnu bakaar ibnu bishr addaarimiyu abu bishr albasriyu iqat rubama wahim akhraja xadiiثahu albukhaariyu abu daawuud wاnasaa'iyu can abi cawaana wahuwa alwadax bnu cabdillahi اlyashkuriyu can cabdilmalik bni cumayr wahuwa cabdilmalik bni cumayr bni mascuud allahmiyu iqatun fasiixun caalimun tagayara xifduhu warubama dallas akhraja xadiidahu asxaabu kutub الsita can umi اlcalaa wa hiya camatu xaraam bni xakiim saxaabiyatun qaalat caadanii rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaa i booqday wa ana mariidatun anoo xanuunsanayo faqaala waxa uu yidhi abshirii bishaarayso yaa uma alcalaa faina marada almuslimi muslimka jiradiisu yudhib اllahu bihi ilaahay wuxuu ku tegsiinaya khadaayaahu gafafyaalkiisa kamaa tudhibu الnaaru naarta say u tebinayso oo ay u tegsiinayso khabata الdahabi dahabka kuwiisa yacnii qashinka ah wاlfidati iyo fidada qashinkeeda dahabku marka la rabo in la kala miiro waa la dhalaaliyaa dab baa lagu tuuraa waxay qashina waa baxayaan waxay kalena waa harayaan sida ay dabkaas oo u kala shaandheeya dahabka sidaasaa qofka yacnii jiradu ay qofka u kala shaandhaynaysaa oo wixii qashin iyo dunuuba ayay ka mayraysaa ay ka tuuraysaa marka waa qofku inuu ku ixtisaabsado ku ajartirsado ee uu ku sabro laakiin hadduunan sabrinoo wax walba sameeyo ajarna ma loo qoraayo xanuunkiina cid ka qaadi karto alla ahayn ma jiro waxaa laga qaadanayaa marka xadiidku inay bannaan tahay in la booqan karo naag hadday jiran tahay qof nin raga inuu booqan karo qال xdثna مسdd qال xdثna يحyى وxdثna محمد xا وxdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna cثمان بن cمر qال أبو داود وhذا لفظ بن بشhاaر weeyaan عن أبي عاmر الزاaز أbو عاmر الkhزاaز magaciisa waxaa laydhah صالح بن rstm صالح بن رstم المزني صدوq kaثير الخطأ أخرج xadيiثه البخhاaريu تعليقا ومسلم والأربعة can ibni abi mulayka wahuwa cabdulaahi bni cubaydillaahi cabdullaahi bni cubaydillaah ibnu abi mulayka ku magac ayo aad loogu yaqaanaa can caaishata qaalat caaisha waxay tidhi qultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulka ilaahayow innii la aclamu anugu waxaan ogahay ashadda aayatan aayad midda ugu darnaan badan fi lqur'aani qur'aanka qaala waxa uu yidhi nebigu ayatu aayatin yaa caaisha caaisha aayadee bay tahay taas qaalat man yacmal suu'an yujza bih man yacmal qofkii sameeya suu'an xumi yujza bihi waa laga abaalmariyaa ninkii xumin la yimaado waa laga abaalmariyaa marka man yacmal suu'an qofkii sameeyo xumi man waa min adawaati اlcumuum waxaan u jeewaana weliba sideedana waxay tahay waa ismu sharطi waa jumla sharطiya oo nakira nakira oo jumla sharطiya dhacday ayb annakiratu fii siyaaqi sharطi man yacmal suu'an baa nakira ah jumla sharطiyay dhacday cumuumaa laga fahmay marka ayb ninkii xumi uun sameeyo ha yaraata ha weynaatee yujza bihi waa laga abaalmarin aayad adag waay tiri aayaddanna waxaa dareemay marka saxaabadu inay qur-aanka la noolaayeen marka oy fiirfiirin jireen iyaga aad ay u fiirin jireen qaala marka waxay u qaadatay iyada marka xumin ninkii la yimaada haba yaraatee in aakhiro lagu ciqaabayo saasay u qaadatay iyada marka nebigu wuxuu leeyahay abaalmarinta la sheegayaa inays aakhiro keliya ahayne macnaheedu uu ka ballaaran yahay qaala waxau yidhi amaa calimti miyaadan ogayn yaa caaishatu caaisha anna almu'mina mu'minka tusiibuhu nakbatu tusiibuhu waxaa asiibayso annakbatu musiibada aw shawkatu ama qodax fayukaafa'u biaswa'i camalihi fayukaafa'u waxaa lagu abaalmarinayaa lagu abaalmarinayaa biaswa'i camalihi camalkiisa kii ugu xumaa camalkiisa kii ugu xumaa ayaa nakbadan iyo qodaxdan looga ayaa lagu aadinayaa waman xuusiba qofkii la xisaabase cudiba waa la cadaabaya qofkii wixiisii o dhan miisaan loo saaro aakhiro waa la cadaabaya qaalat waxay tidhi alaysa allaahu yaquulu ilaahay sooma dhahaayo fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa fasawfa jeer dambaa yuxaasabu la xisaabi doonaa mu'minka xisaaban xisaab xisaabta oo yasiiran aad u fudud adna waxaad leedahay ninkii la xisaaba waa la cadaabay ilaahayna wuxuu leeyahay waa la xisaabayaa xisaab fududow ilaahay sheegayaa adna xisaab adag baad sheegaysaa qaala waxa uu yidhi nebiga daakum alcardu daakum kiinaas alcardu weeyaan waa bandhigga acmaashiisaa la tusaa ayb fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran acmaashii uu sameeyaa indhaha loo saarayaa la tusaya war kan ma samayse kan ma samayse waa qiranayaa marka ayb markaasaa ilaahayna waa kuu dembi dhaafay baa la dhahaya kaas weeyaan aayaddu midkay sheegayso yaa caaishatu caaisha man nuuqisha alxisaaba xisaabta qofkii lagu falanqeeyo cudiba waa la cadaabaya ninkii xisaabta lagu niqaasho lagu falanqeeyo shay shay loo dul istaajiyo oo laydhaha kan maalinkaas yaad samaysay meel dhig kan maalinka ninkii saa loola xisaabtamo dadka adduunyada joogo shirkada asay iskula xisaabtamaan haddii qofka aakhiro loola xisaabtamo waa halaagsamayaan laakiin man nuuqisha alxisaaba cudib meeshan marka maxalushaahidka waxaa weeyaan man yacmal suu'an yujza bihi xumaan ninkii la yimaado waa laga abaalmarinayaa jirada aad jiranaysaba xumaan aad samaysatay waay abaalmarkeedu loo beegay hadhow marka jirada yani xumaantaa lagu ciqaabi maayo ilaahay laba ciqaab isuguma kaa daraayo maxalushaahidmarkasaaswaxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan yacni fahamka saxaabadu ay qur-aanka u lahaayeen mar walba in dadkii ka dembeeyey waa ka cilmi badan yihiin asxaabta maxaa yeelay iyaga tafsiirka qur-aanka aayaddii ka ishkaal gasho nebigii qur-aanka lagu soo dejiyey ula tegaayeen nebiguna sidii loogu soo dejiyey ugu sharxay iyagii oo marka dadka ka cilmi badan haddana iyagu carabkooda su-aasha kama daali jirin nebiga waa weydii jireen hadda laba aayad ayaa nebigu u fasiray caaisha ayb oo iyadu ay si kale u haysatay ayaa marka nebigu u fasiray tanna marka waxay keenaysaa waa wujuuhda tafsiirka saxaabada oo uga khayr badan yahay tafaasiirta kale maxaa yeele iyaga qur-aanka markuu soo degaayena waa joogeenoo waa ogyihiin dhacdadii uu ku soo degay wakhtigii uu soo degay xilligii uu yimid wixii uu ku yimid kulli waa ogaayeen wixii iyaga ka ishkaal galana waxay weyddiin jireen nebiga sala allahu calayh ali wasalam ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wahada lafdu bni bashaar qaala xadaana bnu abi muleyka ibnu bashaar isaga wuxuu yidhi xadaana bnu abi muleyka wahada lafdu bni bashaar waa kii hore uu ku soo waday ayb qaala xadaana bnu abi muleyka maqaaladan marka abu daawuud nusakha qaaraa dhigaya qaarna ma dhigaya kaannahu marka riwaayada kale inay xadaanaa ay tahay midda ibnu bashaarna can ibni abi muleyka inay tahay baabun fi اlciyaadati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayb marka xadiidka baabkii hadda tegay ciyaadat الnisaa u baab ahaa ayb halkan laakiin munaasabadiisa ma muuqato oo tarjamada yanii waxaan ujeedaa xadiidkan dambe iyo baabka tarjamadiisa calaaqada ka dhaxaysa qumuud baa ku jira mana muuqato allahu aclam baabun fi اlciyaadati ciyaadadii booqashadii qofkii jiranaa la booqanayey tii hore naagaha in la booqan karayd middanna waa caan qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu yaxyaa wa huwa abulasbaq saduuqun rubama wahim akhraja xadiidahu abu daawuud wاnnasaa'iyu qaala xadaanaa muxamed bnu salma wahuwa albaahiliyu can muxamed bni isxaaq can الzuhriyi can curwata can usaamata bni zaydin qaal kharaja rasuulu llaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga waa baxay yacuudu cabdallaahi bna ubay cabdullaahi bnu ubaygii munaafiqa ahaa isagoo booqanayo fii maradihi aladii maata fiihi jiradiisii uu ku dhintay cabdullaahi bnu ubay falammaa dakhala calayhi markuu u soo galay carafa fiihi almowta wuxuu ka arkay uu ka dareemay geeri yacni inuu dhimanayo ayuu dareemay sakaraad ayaa saarnaa qaala waxa uu yidhi qad kuntu anhaaka waxaan ahaa inaan kaa reebayo can xubbi yahuuda war yahuudda jacaylkeeda waa kaa reebi jiray ee iskaga har qaala waxa uu yidhi faqad abqadahum waxaa u carooday ascad bnu zuraara ascad bnu zuraara u caroodaye famah muxuu ka dheefay marfamah marka ay famaa ay famaa xasala lahu waay maxaa uga xasilay yacnii yahuud haddii la jeclaaday haddii la naco waxba dhib ma lahan uu leeyahay waa jees-jees xaaladdii ugu dambayso saa ugu jeesjeesaya rasuulka ama famah macnaheeda in laga wado warniyo ka warkaas iska dhaaf in laga wado famah yacnii ka joog warkaan aad daldalaysan ayb ninkaabaa yahuud u carooday muxuu ka dheefay buu leeyahay ayb falammaa maata markuu dhintay ataahu bnuhu wiilkiisii baa u yimid cabdullaahi bnu cabdillaahi bni ubay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ina cabdallaahi bna ubayin cabdullaahi bnu ubay qad maata waa dhintay fa acdinii qamiisaka qamiiskaaga isii ukafinhu aan ku kafane fanasaca rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu u siibay qamiisahu qamiiskiisii faacdaahu iyaahu waa siiyey fa acdaahu waa siiyey hu cabdullaahi buu siiyey iyaahu qamiiskii abuu saciid ibn alacraabi wuxuu leeyahay wuxuu ku fasiri jiray yacnii uu ku tawjiihin jiray sababka uu qamiiska nebigu u siiyey laba si wuxuu leeyahay inuu u jeeday wiilkiisa oo nin wanaagsan oo saxaabi jaliila ahaa qalbigiisa ayuu ku wanaajinayeen oo wuxuu islahaa ninkaa tegyeyba kaase wiilkan fiican ha iska fiicnaado ayb oo markaa ta'liif baa ku jira qalbiga wiilka ayuu soo dumaya ayb qowl kale wuxuu leeyahay marka waxaa weeyaan cabdullaahi bnu ubay cabaas bnu cabdilmualib nebiga adeerkiis markii lasoo qafaalay beder hal qamiis buu siiyey markaa nebigu wuxuu diidanaa in nin munaafiq ah oo ku yeesho gallad saa darteed baa qamiiskii isna uu siiyeyqamiiskii adeerkiis uu siiyey buu ugu abaalgudaayey midkan ayb qaarna saasay leeyihiin siday ahaataba marka waxaa weeyaan khaaabi wuxuu leeyahay cabdullaahi bnu ubay wuxuu ahaa munaafiqun daahiru nifaaq munaafiq munaafiqnimadiisa muuqato ilaahayna gaalnimadiisuu soo dejiyey iyo munaafiqnimadiisa aayaad buu ka soo dejiyey la akhriyo sidan marka nebiga waxaa dhici karta inuu yeelay qabla intaynan soo degin walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi intaynan soo degin waxaa kaloo muxtamal ah sida ibnulcaraabi uu sheegay inuu u yeelay ayb marka xadiidka waxaa kaloo deliil u yaho laga qaadanayaa qamiis in laysku karfanin karo qofka in qamiis karfan looga dhigi karo xadiidka waxaa kaloo deliil u yahay meydka in qabriga laga soo bixin karo marka la duugo ka bacdi licillatin ow sababin maxaa yeele riwaayaadka qaar baa waxay leeyihiin markii la duugay kadib ayuu wiilkii u yimid nebiga aabbahay qamiis aan jirkiisa la xidhiiriye isii buu yidhi aan ku kafaniyo markaasuu siiyey waa la soo faagay waa la soo bixiyey markaasaa karfantii qamiiskaa nebigaa karfan looga dhigay markaasaa lagu duugay waxaa laga qaadanayaa marka cillo ama sabab un asbaabaha ka mida meydka in loo faagi karo saasuu leeyahay khaaabi marka qamiiska nebigaas cabdullaahi bin ubay muxuu u tarayaa marka waxba u tari maayo haddii qamiis nebi la siiyey yani nebiga qamiiskiisa uu siiyey wax uu u taraya male ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar marka adiga wax wax kuu taraya baa camalka aad la timaado waxa ku dhibaya iyo waxaad dheefsanaysaba labaduba camalka ayb salmaan alfarisi baa wuxuu dhihi jiray ina alarda almuqadasata laa tuqadisu ahlaha dhulka muqadaska ahee dahiran dadka ku nool ma dahirto inamaa yuqadisuka camaluka camalkaaga waay adiga midka ku qadisayo oo ku dahiraayo haddaad maka ku noolaato iyo haddaad madiino ku noolaataba maka iyo madiino ayada daahirkaama dhigayaan adiga ee camalka aad ku dhex samayso waay waxa aad ku liibaanaysa marka in booqashada munaafiqaas marka haddii la booqday min baabi owlaa mu'min in la booqan kara marka baabun ay hadaa kani baabun baab weeyaan fii ciyaadati اdimiyi gaalka muslimiinta la deganee ku hoos nool booqashada la booqanayo xukunka caddayntiisa qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaadun yacni bna zayd can haabitin can anas anna ghulaaman min alyahuudi wiil yahuudda ka mida kaana marida wuu jiraday faataahu الnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigaa u yimid yacuuduhu isagoo booqanayo faqacada cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu fadhiistay faqaala lahu wuxuu ku yidhi aslim war islaam fanadara ilaa abiihi aabbihiisa uu fiiriyey wa huwa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisa ayuuna ahaa aabbihiise faqaala waxa uu yidhi aabbihii adic abalqaasim abulqaasim nebiguu ka wadaaye maqal warkiisa yeel fa aslama waa islaamay wiilkii faqaama anebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa kacay waa istaagay wa huwa yaquulu isagoo dhahayo alxamdu lilaahi aladii anqadahu bii min annaar ilaahaybaa ilaahay baa ammaan iyo mahad leh alladii anqadahu ka koriyey bii aniga igu koriyey sababteyda mina naari naarta ugaga koriyey ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxeix oo bukhaari baa wariyeyba waxaana laga qaadanaya xadiidkan dhowr waxyaabood oo wixii u baabaystay dimiga in la booqan karo hadduu jiran yahay booqasho lagu tegi karo in la adeegsan karo wax loo dirsan karo wiilkaa nebigu waxba u dirdirsan jiray oo adeegsan jiray dimigii marka waa la adeegsan karaa laakiin waa wixii aan keenaynin cawraadka muslimiinta inuu ku ogaado wixii shaqo guud ah oo cawraadkii muslimiinta inuu ku ogaan karo ka dhalan karo ma loo diraayo meeshan wax iga soo qaba iyo dukaankan wax ka soo gad iyo dharkan dhaq iyo waa la dhihi karaa dhib male kuwaas waxyaabahaas marka u dirsan jiray in la booqan karo hadduu jirado waxaa kaloo laga qaadanayaaba ilmaha yaryar ee tawxiidka fahmi karo sabiga cunuga sagiirka mumayiska ah ee laa ilaha illa allahuda macnaheeda garan karo in tawxiidka iyo diinka in loo bandhigi karo hadduu islaamana islaamka uu ka ansaxaayo hadduunan islaaminna ibnu xajar wuxuu leeyahay haddiiba macnaheeda isagoo fahmay uu diido in la ciqaabayaa laga qaadanayaa meeshaan maxaa yeele wuxuu leeyahy alxamdu lilaahi aladii anqada bii min annaar alxamdu lilaahi aladii anqadahu bii min annaar haddii aanu dhihi lahayn maxaa laga fahmayaa marka inuu naar geli lahaa waxaana warkaana wuxuu ku dhisan yahay binaan calaa annahu inuusan qaangaar ahayn badanaana hulaam marka la isticmaalo cunugaan qaangaar ahayna loo isticmaala laakiin saasaana fahamka culummadu hadda u badan yahay ayb laakiin qofka shaqeeyaba waa la dhihi karaa qulaam haba weynaada haddii la doono anas waa tii uu yidhi ana kuntu axmilu ana wa ghulaamu naxwii idaawatan min maa'in waxaan ahaa aniga iyo ghulaam anoo kale ah inaan nebiga u qaadi jirnay weysada iyo usha iyo waxyaabahaas hulaamka uu sheegayo marka riwaayadka waxay le ibnu mascuud ibnu mascuud nin yar ma ahayn xilliga nebigu ou anas lama ekayn naxwii marka wuxuu u jeedaa xagga shaqada ani asagaba nebigan qaadimiin aan u khidmay jirnay kuntu ana wahulaamun buu isticmaalay marka maadaama uu shaqo un haya marka waa dhici kartaa marka tajawus in lagu sameeyo waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga yani dhimrintiisa ee naxariista oo ummaddii loo soo diray oo isu ugu naxariisan jiray baabu lmashyi fi lciyaadati baabu lmashyi socodkii caddayntiisiibuu u baab yahay fadligiisa la caddeeyo fi lciyaadati loo socdo booqashada baab اlmashyi baabun ay hada kani baabun baab weyaan almashyu socodka fi اlciyaadati loo socdo booqashada in marka qof la booqanayo la lugeeyo qaala xadaثna axmed bnu xambal qaala xadaثna cabdالraxmaan bnu mahdiy can sufyaan wahuwa اthawriyu can moxamed bn اlmunkadir can jaabirin qaal kana الnabiyu salى اllahu عalيyh ali wslam nebigu wuxuu ahaa yacuudunii inuu isoo booqanayo laysa biraakibin isagoon fuushanayn laysa laysa biraakibi baklin baqal isagoon fuushanayn walaa birdownin faras isagoon fuushanayn faras iyo baqal midna isagoon saarnayn ayuu soo booqan jiray markaan jirrado waa soo lugeynaye w macnaha loo tarjamaana ku cad meesha ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii fadli اlciyaadati booqashada fadligeeda cadayntiisiibuu u fasal yahay ayuu baab yahay qال xdثna mحamed بن cawف الطائي whuو أbu jacفر الxمsiي ثqة xاaفظ أhرج xadيiثه أbu daؤuud والنasائي fي mسند عlي qال xadثna الربيع بن rwح الربيع بن rawح اللاxuنiي ثqة أhرج xadيiثه أbu daؤuud والنasائي qال xadثna الربيع بن rwح بن khulayd qال xadثna mحamed بن khالد whuوa الwhbiي الxمصي صدوq أkرج xadيiثه أbu dاود والنسائي في cmل اليوم والleyلة وبن mاجه qال xadثna الفضل بن dلهم الwاسطي وhuوa layin وrumiya بالاعتiزاaل muctaزilanimaa lagu tuuray أhرج xadيiثه أbu dاud والتirmidي وبن mاجه عن ثاaبت الbناني ثاaبت بن أسلم الbناني عن أنس بن مالك qاaل qاala رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم rasuulku wuxuu yidhi man توaضأa qofkii weyse qaato فأxsna faأxsana alwuduu'a weysada wanaajiye wacaada akhaahu lmuslima walaalkiis muslimkaa soo booqda muktasiban isagoo ku ajar tirsanayo buucida waa la fogeeyaa min jahannama jahannamaa laga fogeeyaa masiirata sabciina khariifan toddobaatan sano in loo socdo qultu yaa abaa xamsa anas kunyadiisay ahayde abuu xamsow wama alkhariifu khariifku waa maxay qaala alcaam sanadka aloo jeeda xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciif alfadl bnu dalham ayaa ku jiro qال xdثna mحamed بن kaثيir qال أhbarna شhucbة عan الxakم عan cabdاللahi bni naafic whuwa صaduuqu ayb أhرج xadiiثه أbu daؤuud والنasائي fي msنd عaliyi عan عaliyi qaal ma min rajulin qof ma jiro yacuudu mariidan ku buka soo booqanayo mumsiyan isagoo galabaysanayo xilli galab ay tahay ilaa kharaja macahu maciisa waxaa la baxo سaبcuuna ألفa malakin toddobaatan kun oo malag yastakfiruuna lahu iyagoo u dembi dhaaf dalbayo xataa yusbixa intuu ka waabariisto wa kaana lahu waxaana u sugnaaday oo uu leeyahay khariifun yacnii gurasho yacnii beer ou gurto fi ljannati jannada dhexdeeda waman ataahu qofkii u yimaado qof muslima buko musbixan isaga oo subaxaysanayo kharaja macahu sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malagaa la baxdo yastakfiruuna lahu iyagoo dembidhaaf ilaahay u weydiinayo xataa yumsiya intuu ka galabaysanayo wa kaana lahu khariifun fi ljanna jannadana beer ou gurto ayuu ku lahaanaya xadiidkanna marka waxaa ku sugan fiihi fadlu ciyaadati اlmariid qofka bukoo la booqdo fadliga ku jiro yaa xadiidkan marka uu tusaya fadli weyn inuu ku jiro toddobaatan kun oo malag inay ilaahay dembidhaaf kuu weydiiso iyo waxaad ku helaysaa jannadii beer jannaad yaa lagu gaaraa waa camal marka aan saacad kaa qaadanayn in laga yaabo wax yar uun kaa qaadanayo haddaad ku ajar tirsatana ajar fara badanna aad ka helaysa qofkii aad booqatayna markaasi uu kugu jeclaanayo ayb oo dadkii muslimiinta dhexdoodana wuddi iyo kalgacayl iyo isu soo dhowaasho fara badan yacnii ay ka muuqanayso ayb waxyaabaha marka islaamku maxaasin min maxaasin alislaam ay ka mid tahay ummadaha aan islaamka ahayn isma booqdaan qofkii jiran isaga unbaa jiran ayb waxaa laga yaabaa yacnii ninka ilmaha ou dhalay inaysan booqanin ou yidhaah wiilkii ou dhalay gabadhii ou dhalay oo mashquulsanaha inay tir ay yidhaahdaan oo shaqo adduunye ay uga mashquulsan yihiin qof ku booqanaa malin isbitaaluu ku jiraa gaalada isbitaal ay ku jiraan cid ku booqanaysa malaha nafar markaasaa walwalka iyo dhibaatada haysata marka iyo yacnii kelin xanuunkii iyo iimaan la'aantii iyo kelinnimadii baa isugu darmaysa allahu mustacaan mugdiga ay ku nool yihiin markuu waayeel noqdo xilligii ou qof ilmihiisa oo u baahnayna male ilmo ayb markaasaa guri uu keligiis degan yahay markii dambe isagoo ku dhex baktiyo umbaa laga soo bixinaya muddo markuu iskaga jiro urkiisa iyo dadka dariskaa ay dareemaan yaa laga yaabaa guriga inta lagu jebiyey markaas la arkaa soo dhex yaaldad soomaaliya oo qaabkaas ugu dhinta waa jiraan iyaguna meelahaas isaga khamracab iyo dadkan khamrada ay dilatay oo dadkoodii ka dhex baxay noocaasoo kale iyagana looga soo bixiyaa iyagoo guriga ku dhex uray walciyaadu billaah marka qofka haddii waxyaabahaasoo kale qofku markuu arko de islaamku maxaasintiisuu fahmay laakiin haddii kale dadku waxay arkaan gaaladu inay nolol fiican ku nool yihiin bay moodayeen dad badan oo yanii iyaga say u nool yihiin haddaan u noolaa lahayn maxaa naga be'i lahaa ayay leeyihiin dad badan allahu mustacaan ilaahay nooma nooleeya say u nool yihiin maxaa yeelay mashaakil yacni aad u tiro badan oo qofka xataa aan muslimka ahayn inuu dhib qabo uu dareemi kara wa adigii marka say u dareemi weysa way la yaabayaan dadka muslimiinta isbitaallada ku jira oo lasoo booqbooqanaya markay arkaan nin ilmihiisii ay booqanayaane wax u keenayaan saaxiibbadiis booqanayaan iyo wuxuu leeyahay aada u nasiib badan tahay nasiibkaas haddaan heli lahaa aniga waa meelaan gaari lahaa buu leeyahay marka diinkii baa qofka faraaya yani de qofka qofku muslimka ah inuu booqdo oo isbitaalladii ku booqdo u duceeyo oo aadaab bay leedahay ciyaadatulmariidka marka diinku diin maxaasintiisu aad u wanaagsan tahay ayb wuxuu yidhi marka qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa dariir moxamed bnu khaasim qaala xadaana alacmash can اlxakm can cabdiraxmaan bni abi leyla can caliyin can الnabiy salى اllahu alيh ali wslam bimacnaahu lam yadkur اlkhariifa cibaaro marka waxaa aad yaab ule ibnu teymiya leeyahay wuxuu leeyahay gaalada yacni muslimiinta ku dhex nool dadka gaalada ee muslimiinta ku dhex nool ee dimiyiintoo kale akhlaaqdoodu waa ka wanaagsan tahay buu dhahaa gaalada kale oo aan muslimka ku dhex jirin de waa muslimku markuu muslimka ahaayo berigii uu fiicnaa baa laga hadlaya qofka muslimka ee gaalada ku dhex noolna akhlaaqdiisa iyo yacni habdhaqankiisu waa xumaadaa iyagoo kaleu noqdaa maxaa yeele deriskaa diintiisuu ku yeelaa soomaalida saasay ku maamaadaan waana sida saxiix ayb oo waxaa weeyaan gaalka waxaa laga yaabaa gaalka muslimkii ku dhex noolaa berigii islaamka uu fiicnaa yacni berigii oo muslimiintu ay fiicnaayeen iyo haddii laysbarbar dhigo qofka muslimka ee gaalada ku dhex jira hadda saa haddii laysku barbar dhigo yacni dabciga iyo habdhaqanka akhlaaqiyaadka islaamka uu leeyahay wax badan waxaa laga arkaa kan maxaa yaele kan dadkan uu ku dhex jiraa ka haalib ah soo ma fahmin kaasna kuwa ku dhex jiraa haalibka ah walidaalika dad badanoo meeshaas marka ilmo ku dhalay oo ilmuhu ku waaweynaadeen yaa iyaga laftirkooda habkii gaaladoo kale ay ula dhaqmaan markuu weynaado maca salaama meeluu uga yaacaa waa iska shaqaystaa waa marka gaalada marka ha u malayninina ilmaha ay yaraysanayaan waxay u yaraysanayaan waxaa weeyaan ilmuhu dhib lay u yihiin faa'iido umaba ahan maxaa yeele ilaa siddeed iyo toban uu ka gaaro qasban canhu waay inuu markaa nafaqeeyo oo u yacnii waxbarashadooda uu maamulo qasabay ku tahay markuu siddeed iyo toban gaaro weynaado wakhtiga uu ku dheefsa lahay male dheef iska tagaa laleeyahy saa doontayal marka ninkaas haddee inuu ilmo koriyo wax dan ah oo uga jiro ma laha waxay uga cararayeen marka waa saas wax kale maahamalayayb allah mustacaan wuxuu leeyahay marka can اlxakm can cabdiraxmaan bni abi leyla can caliyin can الnabiy salى اllahu alيh ali waslm bimacnaahu lam yadkur اlkhariifa ma sheegin riwaayada qaala abu daawuud rawaahu mansuur can اlxakm kama rawaahu shucba qaala xadaana cثmaan bnu abi shayba qaala xadaana jariiru can mansuur can اlxakm can abi jacfari cabdاlah bni naafic qaala wakana naaficun naafic wuxuu ahaa ghulaama اlxasan bni caliyin qaala jaءa abu muusa alxasan alxasana abuu muusa baa wuxuu u yimid xasan bin cali yacuuduhu isagoo soo booqanaya wasaaqa macnaa xadiidi shucba ayuu keenay marka qaala abuu daawuud wausnida hada can caliyin cali baa xadiidkan laga isagoo musnada laga keenay min hayri wajhin saxiixin ayb min hayri wajhin wej wax ka badanoo saxiixa can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam mukhtasarka mundiri ayaa marka ay ku jirtaa cibaaradan ayb marka waxay ugu jirtaa wausnida hada can caliyin min hayri wajhin ayb nusaqa badanaa saxiixan muku darayo ayb can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali waslm marka xadiidku xadiid صaxiixa weeyaan wuxuuna tilmaamayaa macnihii u tarjamtay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlciyaadati miraaran fi اlciyaadati booqashada qof jiran la booqdo miraaran dhowr kalo lagu soo noqnoqdo qaala xadaثna cثmaan bnu abi shayba qaala xadaثna cabdالlahi bni numayr can hishaam bni curwa an abiihi curwa can abihi curwata can caaئiشhaةa qaalat lama usiiba sacd bnu mucaad markii la asiibay yowma alkhandaq maalintii khandaq ramaahu rajulu nin ayaa tuuray leeb buu ku tuuray fi lakxali xididka marka yacnii xidid halbowle ah oo bowdadiisa maro alakxal xididka marka bowdada xidid maro oo yani halbowle ah yaa loo jeedaa bowdadiisa xidid ku yaallow ku dhuftay fadaraba calayhi rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu u dhisay khaymatan teendho filmasjidi buu uga dhisay liyacuudahu si uu u soo booqdo min qariibin uu uga soo booqdo meel dhow masaajidkiibuu teendho uga dhisay halkaasuu soo dejiyey si mar walba uu u soo booqdo uga warqabo marka alciyaadatu miraaran meeshaasay deliil uga tahay wuxuu u soo dhoweeyeyba inuu booqashada ku badiyo way bannaan tahay marka baabu alciyaadati min alramadi baabu bayaani xukmi alciyaadati booqashada xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay min alramadi min ajli ramad qof in looga soo booqdo daaf ku dhacay alramad waa cudur indhaha ku dhaco qofku yacni uusan waxba markaa indhihiisu marka ay ka wasaq ay ka xirayso oo si fiican uusan u kala qaadi karin jiradaa marka in layskaga booqan karo wuxuu baab uga dhigay waxay tahay bacdi alculamaa baa diideen oo qofka indhaha indhaha ay xanuunayaan cudur marka indha xanuun qabo oo aan indhihiisa kala qaadi karin lama booqan karay dhen gurigiisa laguma booqan karo maxaa yeeley gurigiisii baad arkaysaad fiirinaysaa isagiina kuuma jeedo saasay yidhaahdeen laakiin ibnulqayim waa diiday waxaas wuxuu yidhi in dhoolaha in la booqdaa la ogol yahay min baabi owlaa marka indhoole iyo nin daaf qabo indhoolaa sii daran buu leeyahay waxyaabaa marka waa jirta qال xadثna cبdاللahi بن محamed النufayliyu qala xadaثna xajaaج بن محamed can yuنuس bni abi إسxاaq can abihi can زayd bn arqم qaal caadanii rasuul الlahi sal ل slm nebiga isoo booqday min wajacin xanuun kaana bicaynii indhahayga ku sugnaa xanuun marka ishayda ku sugnaa baa nebiga uu igu soo booqday xadiidkan baa marka macnihii u tarjamtay buu tusayaa ibnuاlqayim baan aad uga hadlay oo dhowr weji buu ku bushiyey in la yidhaahdo ma bannaano yacnii qof indh indhahala ama qof indhihiis indhaha ka jiran in la booqdo oo layskaga booqdo arrintaas ma bannaano xadiidkan baa diidayuu yidhi in dhoolaha in la booqdaa bannaan waxyaaba badan buu markaa sheegay ayb baabu اlkhuruuji min aلطaacuuni baabu bayaani xukmi اlkhuruuji bixitaanka xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay min aلطaacuuni daacuunka laga baxo meesha uu daacuunka ka dilaacay in laga baxo xukunka ku soo arooray caddayntiisa qaala xadaana marka daacuun waxaa la yidhaha adaacuun waxay ku sheegaan dadka culamaa ulluqa ama culammada hariibka macna alwabaa alwabaa iyo adaacuun yaa isku mid ah jiro marka waxaa weeyaan bay leeyihin hawada intay wasaqowdo qofka misaajkiisa marka jirkiisa misaajka misaajka waxaa weeyaan jirkaagu adiga wuxuu ka koobmaa yacnii axwaashiisu marka xaraaro iyo buruudo ayuu leeyahay qoyaan iyo qallayl buu leeyahay yacnii misaaj fara badan buu jirkaagu ka koobmaa misaajkaasu markuu isku dheeli tiran yahay caafimaadkaagu waa taam hawadaa wasaqoobayso misaajkaagii baa kharribmaya qofka ama waa matagaya ama waa shubmaya ama jiraa marka imaanaysa jiradaas oo dadka laynaysa marka oy dadku koox koox ugu la'anayaan marka jirooyinka soo boodada ah oo dadka laayo ayaa la yidhaahdaa wabaa ayb oo hal mar haddana yacnii hal mar qofka uu la dhimanayo oon uuna la daahaynin wabaa kaas kaas baa la yidhaha daacuunkana kaasay ku sheegan marka macnaha daacuunka waxaa weeyaan waa sidaas macnaha annagu aan daacuunka kaan u naqaanno isaga waxaa laga yaabaa inuu yahay jirada marka uu sheegi doono daa'ulbaطni qofka calooshiisao furanto oo hore iyo gadaal uu noqdo uu ku dhinto daacunna waa rubamaa in la dhihi karo waa suurtagal iyadu markaa qofkaa yacni fulaanu maata maqduunan iyo midda la dhaho ayb qaar culammada waxay leeyihiin nabarro iyo boogo jirhka ka soo baxo iyoy ku sheegaan daacuunka oo dadka yacni wakhtiye inta ku timaado hawadu ay wasaqowdo ay dad badan markaa ay u lacdaan markiiba ayb imaamu nawowi sharaxa muslimka macna saasoo kaleu sheegaa isagana ayb marka calaa kulli xaal daacuunku waxaa laga wada amraaddan marka awbi'ada la yidhaha ama alwabaa hawadu intay wasaqowdo qofku ay dadku ay lacdaan marka u lacdaan qال xdثna الqcnبي عن mالك عن بن شhهاaب عن عبdالحmيد بن cبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن cبدالله بن cبدالله بن الحاrث بن نوفل عن cبدالله بن cbاس أن cمر بن الخطاب جاءa إلى الشhام ayuu yimid xtى إida kana bsrغin meeshaa marku ahaaday laqiyahu أmراء الأجناadi ciidankii taliyayaalkoodiiba yaa la kulmeen cmar أbu cubaydaةa بن الجaراح iyo وغayruhu baa la kulmeen faأqbaruuhu waxay u sheegeen أن الwbاءa daacuunka qad waqaca bالشhaami شhaam inuu ka dhacay faاkhtalafuu marka meeshii شhaam ardadii شhaam daacuun baa ka dilaacay see la yeelan faاkhtalafuu calayhi way isku khilaafeen in la galo iyo in layska daayoon la gelin fajaءa cabdiلرaxmaan ibni cawf baa yimid wakaana mutagayiban mid maqan buu ahaa fii bacdi xaajatihi ay isku maqnaysiiyeen danihii xaajaadkiisii xaajadiisiibuu ku maqnaa faqaala wuxuu yidhi ina cindii aniga agtayda min haada kan mas'aladani cilman cilmi baa aniga agtayda ah mas'aladan aad isku haysaan cilmi baan u leeyahay samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo idaa samictum bihi haddaad daacuunkii maqashaan biardin dhul ah ku maqashaan falaa taqdamuu calayhi ha gelinnina waidaa waqaca biardin dhul hadduu ka dhacana wa antum biha idinkoo ku sugan falaa takhrujuu ha ka bixinnina firaaran minhu carar aad ka cararaysaan qisada marka waa dheereeyadoo waxaa weeyaan waxaa ku jirtay cumar wuxuu la tashtay dadkii la socday asxaabta ahaa way way iskhilaa muhaajiriintii buu la tashtay ansaartii buu la tashtay way iskhilaafeen wuxuu jamciyey odayaalkii qoraysh iyo iyagu markaa waxay yidhaahdeen aan iskaga laabanno dadkan muslimiinta meeshan yaani ku halaagsanin cumarna marka taasuu qaatay isagoo sidii ku dhow oo fakerkaasba goostay oo dadkii yidhi naceliya ayaa cabdiraxmaan bin cawf yimid anaab cilmi u leh buu yidhi meeshaas marka ibnu cabdilbar wuxuu yidhaahdaa waxaa laga qaadanayaa cilmi marka la yidhaahdo waa wixii nebiga laga dhaxlay sala allahu calayh ali wasalam maxaa yeele iyaga ra'yigoodaa markaas ra'yi bay isku hayeen ma yeelnaa ma iska dhaafnaa cilmi ma oolin markaas cabdiraxmaan bin cawf baa yimid anaa cilmi u haayuu yidhi arrintaas cilmigii marka muxuu noqday samictu rasuula allahi sal l slam kal marka alcilmu qaala allah waqaala rasuuluhu waqaala saxaabatu baa soo taas iyada marka yani taasaa meeshan laga qaadanaya waxaa kaloo yani xadiidka uu tusayaa cabdiraxmaan markuu hadalkan sheegay cumar waa ku farxay ijtihaadkiisii iyo cilmigii nebiga laga keenay xaqiiqiga ahaabaa iswaafaqay waa farxay marka cumar radi allahu canhu waxaa kaloo laga qaadanayaa cumar inuu dadka la tasha jiray laasiyama dadka markay talada ay isku murugtana wuxuu la tashan jiray dadka waaweyn oo iyagu adduunyada muddo ku soo noolaay oo khibrad badan ayuu la tashan jiray markay taladu isku murugto dadkaas khibrada badan ee waaweyn ee odayaalkaa ayuu talada markaa la goosa jiray ayb sidaana marka inay fiican tahay abu cubayda isagu marka wuxuu qabay ra'yiah inaan la laaban inay la galo isagana marka dadkii uu shaam wuxuu ka mid ahaa cumar dadkii uu uga dhigay madaxda shaam isaga ayuu uga dhigay amiir umaraaul ajnaad buuna ka mid ahaa markaasuu abuu cubayda wuxuu yidhaha tafiru min qadar illaahi yaa cumar cumarow ma waxaad ka cararaysaa qadarkii ilaahay buu yidhi maxaa qadarka alle uga cararaysaa markaasuu cumar wuxuu yidhi nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah ilaahay qadarkiisaan ka cararaynaa ilaahay qadarkiisaan u cararaynaa wahada min kamaali cilmi cumar radia allaahu canhu waardaahu maxaa yeelay maqaamu tawxiidi rubuubiya sidaas nebigu muxuu dhihi jirayna allahuma innii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka wa bika minka wa bika ilaahu adaan ku magangelayaa wa minka adaan iskaminka adiga xaggaagaan iska kaa magangelaa xayla khayr iyo shar labadaba ilaahay baa keeno soo maha shartii ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu keeno aad ka baqaysay yaad haddana isaga ka hoos gelaysaa nacam wa bika minka towxiid aluluuhiya iyo towxiid alcibaada towxiid alrubuubiya iyo towxiid aluluhiya meesha iskula wada jiraan wa bika waa towxiid aluluuhiya minkana waxaa weeyaan towxiid arubuubiya maxaa yeele lianna alkhayra washara kullahum yani kullahu min allah wa bitaqdiirihi taqdiirka allana waa rububiyada allow ku jira ayb marka cumar kelimaadkaas gaaban balfiir sida loo waafajiyey walidaalika dadkaa hore ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa cilmigooda yani iyo sida ilaahay tawfiiqda u waafajinayo warkoodana waa yaraay salafka macaanidoodana aad bay u ballaarnayd iyo fahamkooda khalafka iyo dadkii dambena wuxuu leeyahay kalaamuhum kaiir warkoodu waa darfa darfo lasoo ma laha isaga dhan marka waa quban yahay oo aad buu u kala daadsan yahay warkooda faa'iidadiisuna waa yar tahay hadal badan faa'iido yar iyaguna faa'iido badan iyo hadal yar ayb taasaa marka u sheegay ayb wabillahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina maxamedin wcala alih wsabi xadiidkii maanaan ahrinin yaquulu isagoo dhahay idaa samictum biardin falaa taqdamuu calayhi haddaad dhulgan aad ku maqashaan daacuun falaa taqdamuu calayhi ha gelinina waidaa waqaca hadduu dhaco biardin dhul waantum biha idinkoo ku jirana falaa takhrujuu ha ka bixinina firaaran minhu xukunku wuxuu noqday kan ku jirana inuusan ka bixin midka aan weli gelinna inuusan gelin ayb wabilahi towfiiq sal l sl l